gudoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka hirshabeelle maxamed ibraahim maxamed ayaa sheegay in dhowaan jowhar iyo beledweyne laga bilaabi doono barnaamij bulshada reer hirshabeelle loogu ururinayo aragti ku saabsan qaabka ugu wanaagsan ee waxkabadda loogu sameyn karo dastuurka maamulkaasi iyo sida ay wax u rabaan dadweynaha isagoo sheegay in xogtaasi lagu soo celin doono golaha shacabka ee hirshabeelle
guddigan waxa weeye shaqadiisa waxaa ka mid ah inuu bulshada la tashto afkaartooda uu la wadaago ayaa horta wax ugu horeeya kamid ah marka waxa weeye waxyaabaha aan samayna marka waxaa kamid ah insha allah haddii ilaahay uu idmo inaan waxyaabihii maxaa layidhaha bulshada inaan dhexgalno afkaartoodii aan aruurino waxyaabaha sida iyo waxay u jecel yihiin aan wax ka weydino dastuurka la qaado deegaan kasta la geeyo dadka laga talageliyo afkaartoodii lasoo uruuriyo then afkaartood markii lasoo uruuriyo dabadeetana golaha aan ugu soo laabano shacabka wixii dadkaas ay ka qabaan afkaartoodii markaan soo aruurinna aan golaha horkeeni doono ayagan markaas kadib ay go-aanka gaari doonaan haddii ilaah idmo dhinaca kale gudoomiye maxamed ayaa carabka ku dhaftay in sidaa ugu dhaqsiyaha badan dadka reer hirshabeelle loo horgey doono qodobada dastuurka ku jira wuxuuna bulshada ugu baaqay in la barto xogta aas-aasiga ee dastuurka ku jira dastuurka hadda waa la yaabaa dadka baniaadamka isku faham iyo isku aragti midna maaha dastuurka waa mid ayaga uu damaano qaadaya dadka xuquuqdooda ma aha mid ayaga lagu jujoogayo waa haddii ilaahay ka dhigo sida hadda baan horey kugu sheegay dadka ayaga ayaa iskale ugu dambeyn in maxaa la yidhahday afti looga qaado dastuurka waa la gaarsiin doonaa duruufo kastaba ha jireen maxaa la yidhahday ayaga ayaa la horgeyn doonaa iyaga ayaa niqaashi doona wixii markaas maslaxadoodan ayaga ayaa sheegi doona wixii maslaxadoodan ahayn ayaa dhihi doona haana ka saar ayagaa dhihi doona waxa kan dastuurka waa dastuur bulshada ay leedahay soka waxaa lase oran karaa nidaamkaasi ha ahaado mid jamhuuriya ha ahaado mid boqortooyo ha ahaado mid qoomideed iyo wixii kale ee lamidka ah ee iyaga dastuur ay ka dhigtaan sidaad ogtahay bulshada soomaaliyeed waxay lahaan jirtay heshiisyo ayay leedahay oo isku dhaqdo intii xukuumada ama dawlad dalka aysan imaan waxyaaba badan oo ayaga ay leeyihiin oo si gaara iskugu dhaqaan ayaa jiri jiray marka barnaamijkaas waa sidaas waa heshiis bulsho ayaa la oran karaa u damaano qaadayo wixii ayaga ay ku heshiyeen inuu damaano qaado horta xuquuqdooda ha ahaato xuquuqdaas xuquuq waxbarasho ha ahaato dee xuquuqda asaasiga waxyaabaa la isku yidhaahdo ayaa ayaa saas u ah marka qof walba inuu iska dhex arko halkaas oo wixii isaga maxaa layidhaha uu xaq u lahaa uu ka heli karaayo meeshaas ayaa ah waxa u horeeya ee asaasku ay qofkaas isaga uu maxaa layidhahda halkaas uu kaga qanci karo marka qof walba haddii markaas u helo wixii isaga uu xaq u lahaa ha ahaato caafimaad ha ahaato waxbarasho iyo nidaam nuucu doonaba ha ahaado marka midka asaasiga ah ee bulshada danta u ah ee halkaas guddiga dastuurka ee baarlamaanka maamulka hirshabeelle oo kaashanaya wasaaradda arrimaha dastuurka ee maamulkaasi ayaa deegaanada hirshabeelle ka bilaabi doona barnaamij dadka lagu qaadayo aftidooda si loo helo rabitaankooda intaasi kadib waxaa la horgeyn doonaa golaha sharadejinta hirshabeelle marka la furo kala fadhiga labaad ee baarlamaanka maamulkaasi